Hay-adda Hormuud Salaam Foundation ayaa afar caruur ah oo qaba xanuunka wadnaha u qaaday dalka Talyaaniga si ay u helaan daryeel caafimaad. Caruurtan loo qaaday dalka Talyaaniga ayaa horey wax looga qaban waayay gudaha dalka. Cabdulaahi Nuur Cismaan gudoomiyaha hay-adda Hormuud Salaam Foundation ayaa ka waramaya caruurtan loo qaaday dalka Talyaaniga.
gobolka caalamiga ee aadan cabdulle annaga oo sagootinayna dufcaddii ugu horreysay ee carruurtan ka xanuunsan wadnaha ee aan u diraynay dalka talyaaniga si loogu soo sameeyo qalliin iyo daaweyn intaba sidaa aad la socoteen barnaamijyadii hore oo aan u sii daynay waxaa jiray dhakhaatiirkii dalka talyaaniga oo u sameeyey carruurtan baarid caafimaad dhammaadkii bishii nofembar ee sanadkii dhammaaday carruurtaas oo ahayd ilaa iyo boqol iyo dhowr iyo labaatan canug waxaa bixi doona dufcaddii ugu horreysay oo ka kooban shan iyo toban qof ayaga oo bixi doona si koox koox ah maantana waxaan diraynaa afar canug iyo waalidkood waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cid kasta oo arrintan gacan ka geysatay oo igu horrayso walaasheen adna macallin cabdiraxmaan oo deggan magaalada milano ee dalka talyaaniga oo qofkii hawshan soo bilaabay sidoo kale waxaan mahad ballaan u celinayaa dowladda talyaaniga gaar ahaan gobolka lombardia ee ay ka tirsan tahay ama caasib u tahay magaalada milano ee dalka talyaaniga oo ayagana runtii arrintan u ah mataqaanaa lafdhabar carruurtaana ku qali doono kuna daaweyn doono si oo lacag la-aan ah ayadoo qarashka ay bixin doonto dowladda hoose ee gobolkaas qaar ka mida waalidiinta dhalay carruurtan ayaa u mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay caafimaadka carruurtooda waxaa u mahad celinayaa isbitaalka wilker kadibna waxaa unuga mahad celinayaa hormuud foundation oo intaa dhan dhanna soo garab taagnay kadibna waxaa uga mahad celinayaa walaa warirtan adno oo garab weyn naga siisay oo intaan caafimaad cunugaa la soo tacaalayay waxaa la tacaalayay sagaal bilood aa ku rafaadsanaa haddana gabagabadiiyo taagan tahay alxamdulilah maantana safaraan nahay hormuud salaam foundation aa nagala qayb gasho masaaciday oo hooshaa noo fulisay isbitaalka weelkaar aa la kaashaday annagana waa u mahad celiyeynaa haddana waxaan u soconaa walaasheen admi waxaan rajaynaa inaan soo caafimaadno walaalahayna aan u mahad celinno annagoo faraxsanna aan soomaaliya u soo noqono gabadhaan iga xanuunsan agoon waaye aabbaheed waa dhintay intaan ilaahna soo gaarsiiya aykaana soo gaarsiiyeen wax daawa oo uga tataa ma haysanin maasha allah hadda inayna qaadaan maanta oo aan joogno elaboorka haddana oo wax yarna oo dhiman qaaditaankayna oo talyaani loo wado oo caafimaadtaan u raadinayna oo ayka noola garab galeen maasha allah carruurtan oo loo qaaday dalka talyaaniga ayaa ka mid a tiro carruura oo qaba xanuunada ku dhaca wadnaha kuwaas oo ay kafaalo qaaday hay-adda hormuud salaam foundation